bismi illaahi raxmaani raxiim haddaad weydiiseen oo wax uga weydiiseen xaaladda maxaabiista gaar ahaan maxaabiista dilka lagu xukumo maanta waxaan doonayaa inaanu iftiimiyo ummadda arrin wasiirka cadaaladduna hore uga dhawaajiyey oo ku saabsanayd dadka qaar oo aaminsan erayo soo noqnoqda oo yidhaahda dadka dembiga gala gaar ahaan dilka waxaa lagu naaxiyaa xasiyada taasoo u muuqata in lagu durayo wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka horta dilka diinteenna islaamku horta de saddex qodobay jiraysay in la saamaxo in diya la qaatiyo in la dilo arrintaa dilka cidda dil ku kacda waxa weeye dembiyo aan horu dhici jirin oo cusub iyo qaar horu dhici jirin marka horta dee xuquuquu leeya qofkii dil ha geyste waxa weeye wuxuu marayaa marxaladuu marayaa maxkamadaha kala hooseeya waa wuxuu xaqu leeyahay waanu dheeraan karaa kiisku laakiin sidan dadku had iyo jaraale ay caadaystaane qof ha loo dilo ama ha lala aaso dee waxa weeye xuquuq baa lumaysa cid baa awooddeeda leh maxkamaduu marayaa maxkamad sharciguu marayaa markaa aakhirka cidda horta dee saddexdaa qodob leh diyadii ciddale un bay horta ku dambaynaysaa iyadoo xeerkii ciqaabtuna jiro markaa horta inta horta sidaa loo fahmo horta waxa weeye waa lagama maarmaan iyadoo sidaa tahay waxaa la soo celceliyaa rag waaweyn oo weliba cilmiga diinta wax ka yaqaana ay had iyo jeer ku celceliyaan hay-ad baa lacag bixisa oo dadka lama dilo horta hay-ad lacag bixisa oo dadkaan anagu xasiyada ku haynay dilka geystay lacag ka bixisa horta ma jirto waa hadal aada u jaban waayo somalilan dowladda somalilan baa bixisa hadday tahay raashinka hadday tahay dawada hadday tahay biyaha wax kasta oo maxabuuskaa somalilan u xidhani ee halkaa ku xidhan uu leeyahay dowladda jumhuuriyadda somalilan baa bixisa miisaaniyaddaani ku jirta waxay la tahay waa waa waxaan suurtagal ahayn in in la yidhaahdo dee cid baa bixisa lacag inaan wax macquul ahayn ko ta kale odhanaysa iyaduna ee odhanaysa qof xorriyadiisa laga qaaday oo xidhan odhanaysa meel buu ku raaxaystaa laftiisu de waxa weye waa hada waa waa wax jaban haddii wax kasta lagu dhameeyo wax kasta lagu siiyo oo wax walba lagu dhameeya albaabkaa dusha lagaga xidho lagaaga xidho xorriyadda kaa maqan qofka xidhan baa garanaya qofka xidhan baa garanaya xorriyaddu waxay tahay marka horta xabsi dee lagu raaxaystaa waa meel lagu raaxaystaa taasina maaha dee iyana wax wax dee lagu hadlo maaha midda kale xabsiga dad baa waxay dhahaan dadku waa meel lagu bedesho oo lagu maydho haddii ay weydiiseen taa xabsiga haa waa meel lagu maydho waa meel lagu raaxaysto waa meel haddii lagu ciqaabi jiray dadka berigii hore waa meel iminka dadka lagu soxo waxaanu doonaynaa qofka inuu bulshada kusoo noqdo isagoo caafimaad qaba isagoo waxbartay isagoo bulshadii uu ka tegay isagoo dambiilaha uu ka tegay isaga oo wax ku soo kordhin karo farsamo bartay inuu dib ugu soo noqdo taasna waxa weye waa meel lagu raaxaysto dadka caalamkana waanu kala midnahay weliba inaanu xagga hore marka caalamku wufuuddu noo yimaadaan dadka xoqolinsaanka ka hadlaya markay noo yimaadaan waa mid ay nagu bogaadiyeen saanu wadno taasna waa meel iyana dib wax loogu soxo oo iyadana waxa weeye intaasaan ka odhanayaa midda kale waxaa jirta meeshaa marka dadka lagu soxo ee aan wax ku baro hay-adu ha hay-aduhu mid bay naga caawiyaan waxay naga caawiyaan tuulkii qofku ku shaqo tegi lahaa markuu farsamadan barto ee uu dib ula noqon lahaa buu na siiyaa iminka xasiyadayadii waxa weeye dhismaa ka wada socda annagu xooggii baanu haysanaa xooggii baanu kaga faa'idaysanaa maxaabiista xallo wixii dhisma ah ee xabsiyadaha gudahooda ka socda iyo hadday tahay qalab hurdo sariirihii iyo hadday tahay qalab xafiiseed iyo hadday tahay nooc kastaba dharkay gashanayeen xabsigiibuu ka socdaa wixii dhismo ah wixii qarababa iyagu naga caawiyaan ayadu waxay kaloo ay naga caawin doonaan markay bartaan dadkaasu wax ee ay wax bartaan si ay bulshadii dib ugu markay ugu soo noqonayaan waxay ku shaqo tegi lahaayeenna ee tuulana taana waxa weeye way naga caawiyaan aad bay nooga gacan qabtaan iminka ku dafcaddii koowaad iyo tii labaad labadiiba waxa weye iminka xabsiga markay dhammaystaan iyagoo caafimaad qaba ayay bulshadii kusoo noqonaya iminka waad daawateen o ad aragteeno xabsiyadan madheera waxaa ka socda nin waliba heer uu sariirtu ku seexanayay uu samaysto oo nin maxabuusan dhulka seexaniba inaanu jirin taasi waxa weeye waa dibusixidda aanu ku jirno ee aanu wadno dad caafimaad qaba oo wanaagsanina way ka soo baxayaan waxaanu kordhinay garyaqaano ka howlgala wasaaradda wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka gaar ahaan ciidanka asluubta taasina waxay suurto gelisay inaanay dhicin cadaalad daro aanay xabsiyada ka dhicin garyaqaanadaasu inay mar walba xabsiyada booqdaan oo tagaan waxaa dhici jirtay dowladda somaliland ee uu hogaaminayay axmed maxamed maxamed jiilaayo ka hor waxaa dhici jirtay guddiga nabadgelyada ayaa waraaqii ku geyn jiray xabsiyada sanad laba sano intay doonaan bay u geyn jireen qaar baa lagu ilaawi jiro anigu aan ugu nimo ka saarnay sanada ku jiray maanta ma dhacdo ma dhacayso waxa weeye xabsigaa sharciga yaqaanada waa u fasax xuquuqul insaanka waanu u fasaxnay cid kasta oo caalamka ka mid a xuquuqul insaanka waanu u fasaxnay garyaqaanadii baa nala shaqaynaya waxa weeye maanta cid lagu ilaawaya iyo cid xaqdarro u xidhan iyo cid lagu ciqaaba midna ma jirto taasina waxa weeye waa ilaahay mahadii waxa weeye waa horumarka dowladdana hogaaminaya axmed maxamed maxamuud jiilaanyo waxa kaloo oo nagala shaqeeya oo iyagana nagala shaqeeya oo had iyo jeer aada hawsha nagala qabta aanu la tashanaa guddida wanaag farista iyo xumo reebista oo iyagoo cashir ka bixiya xabsiyada waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasiirka diinta iyo awqaafta oo isagu hadday tahay kutubtii iyo wax lagu aqrisanayey noona suurtogeliyey inaanu wacyigelinta ka socota masaajidka calimataan iyo rusheeya in maxaabiibtu dhegaysto waktigay soo galaan wasiirka awqaafta aad baan ugu salaamaya khaliil waxaa kaloo nala shaqeysa hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa iyana xabsiyada nagala shaqeeya oo iyaguna u fasaxa wakti walba gelaya waxaa kaloo jirta qareenada adeega kaalmada sharciga kaalmada sharciga loo yaro iyaguna u dooda maxaabiista danyarta ah ee aan qabsan karin loo yar iyaguna waxa weeye way waa fasax iyaguna way way nala shaqeeyaan iminka waxay waxaa xabsiyada dadka ku jira oo dhan boorama ha ugu badnaatee waxa weeye way waa kaalmadaha sharciga way gaarsiiyeen waana nala shaqeeyaan wax badanna way nala qabteen marka maadaama aanu ku jirno anigu dib u sixid oo aanu dad bulsho wanaagsan doonayna aanu dadkii dib ugu soo celino meesha way ka reebantahay meel wax lagu ciqaabo meel wax lagu ciqaabo way ka reeban tahay waa dugsi dugsina dee waxaa ka soo baxa arday nadiifa oo wanaagsan anigu taasaan bulshadii baan dib ugu soo celinaynaa waxa weeye waxaan doonayaa maanta inaan intaa kusoo gabagabeeyo waxaan salaan u dirayaa wada shaqaynta uu nala shaqeeyo wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka ee aniga iga sarreeyo isaguna aanu u wada shaqayno qaab wada shaqayneed iyo kala qaybsi iyo maamul daadejin iyo hawl dib u sixid aanu ku wada jirno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu